xabiiba maxamed muuse waa hooyo soomaaliyeed oo la dhiban cudurka kansarka waxay ii sheegtay inaysan awood dhaqaale u lahayn lacag dhan lix boqol oo kun oo kenyamania islamarkaana u dhiganta lix kun oo doolar oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in wax looga qaban kara xanuunkeeda xaaladeedu waxaa waaye aaday maarad u adag tahay alxamdulilah sakaraadna maihi laakiin waa qofaan habeenka hurdaynin oon cunno cunaynin oo wax yaron cabitaan u markaa ama galaas uuji ama galaas uun caano uun cabaaya aadan maarad u dhibanahay marka sida kalena caafimaad ahaana oon fadhi inaan fadhiyo mooga hataa ma socon karo ma taagnaan kara marka aadan u xanuunsanayaa markii hore waaba kasii darnaaba sanadkii hore bishii tobnaad inta imaaday marka ka horena cudurkaad waan sii qabay laakiin cudurkaan uma malaynayn marka saan ugu imaaday hore dhakhtar aan ka tagay marka dhakhtarki baa yidhi buro kansar ay qabtaa marka qaliin deg deg aal gelinaa marka waan ka tagnay dhakhtar kale oo santamerian tagnay santameri haddana waxay dhaheen waxaan wax la qali kara maaha la gubo waxay noo direen kijaabi kijaabi marka haddana waxay tiri waxaan lama qalayo haddana waa waa la gubaa marka waxaan nagula soo celiyo haddana imbishaa meel la dhaho marka daawo iyo maxay ahayd iyo gubitaan maarata aabil laygu waday kadibna haddana dhakhaatiir kale nooma marnay marka adigu wixii marka ay dhamaadeen hadda waxaa waay haddana wixii qarashka iga dhamaaday intaas wixaygii aan balood aan soo gatay baloodkii aan soo gatay iyo wixii islaan isiiyey yaan intaas isku soo waday koley nairobi koley ninka yaqaana waa yaqaanaa qarashkeeda iyo dhibkeeda waa yaqaanaa dhakhtarka arigiis waa lacag tagsiga waa lacag marka baaritaanka waa lacag wixii oo dhan dhexda iga go-een marka adi hadda bishii lixaad iyo ilaa bishaan toddobaad iyo bishaan sideed hadda guriga iska joogaa qarshaan waaye marka hadda qaliina ii dambeeya istaalka laigu qali lahaa oo laigu wareejiyey lix boqol oo kunaa lai dhahay keen lix boqol oo kun waan waayay ma heli kara marka hadda laba bilood aan guriga iska joogay macnaha dhakhtarlaan aan guriga joogay haddana xaaladii waaba kasii daraysaa caafimaadkeeda waa sii xumaanaya marka muslimiinta waxaan ka codsanaa ninkii maarata ilaahay wax siiyey inay isoo caawiyaan oo cudurkaas waa cudur xun ma cuni kara maxaa ma socon kara ma cabi kara ma fadhiisan kara dhibaan qabaa marka aaday xaaladeedu adag tahay marka anayna qof iska dan leenahay marka muslimkii wixii isiiyeen iyo wixii aan watay meeshaasay kusoo dhamaayeen lix isbitaalan maarata aan soo maray marka waa hadda waa kii toddobaad marka muslimka ninka ilaahay wax siiyey waxaan ka baryaa oo maarata oo ilaahay u barakeeyo awlaada iyo maarata iyakaba ilaahay u barakeeyo waxaan ka codsanaya inay caawiyaan oo ay garab qabtaan oo ay cudurkaada iga caawiyaan aan ka codsanaya muddo intee dhan ayuu ku hayay xanuunkani muddo badan ay ahaayeen waawaay bishii tobnaad sanadkii hore yaa laigu sheegay laakiin muddo hore aan sii xanuunsan aad usii xanuunsanaa ma ogeyn wuxuu yahay marka aan inta imaadan baa lii sheegay in cudurkaas yahay marka meeshaasaan ka imaaday markii xanuunka ugu weynaan soo cararay oo cuntada cuni waayay cuntigii istaagtaan soo cararay marka baloodan lahaa soo gaday markaan inta maadan soo cararay cid qaraabaan marta u imaaday yarkoo yaraa i waday marka dhakhtaraa hor laygey marka hor laygey waa lay baaray marka lay baaray waxaana laigu sheegay wixii marka laigu sheegay haddana waan ka tagay kuwo kale dhowraan usuma maray wixii isku afka yidhaaheen marka waxay yidhaheen halasoo gubo waxaa marka lasoo gubo kadib hala qala marka qalitaankiya marka hadda ii dambeeyo maarata aan lacag u la'sanahay lix lix boqol oo kun a maarata aa la sheegtay ilaa iyo hadda kharashka kugu baxay daryeelkaaga caafimaad ilaa intee iyuu gaadhsiisan yahay waxaad ii sheegtay in aad soo gaday balood aad lahayd islamarkaana aad ilaa iyo intaas kula soo tacaalaysay xaaladaada caafimaad marka bal kharashka ilaa iyo hadda kugu baxay intuu gaadhsiisan yahay waa sideed boqol oo kun lacagtayda saddex boqolay ahayd sideed boqol oo kun waa islaamka wixii isiiyey wixii marka lasu dara waa sideed boqol ilaan gaariga waa qarash gooni dhakhtarka araggiis waa qarash gooni maxay ahayd isbitaalo badan oo usuma maray waa tahay waxaad sheegtay in dhakhaatiirtii lagugu wareejiyey ay kuu sheegeen in lacag lix boqol oo kuna ay ku xidhan tahay in lagugu qalo markaa lacagtaa lixda boqol ee kuna ma jirtaa wax aad adiga haysato oo aad awooddo inta kalena aad ka codsan lahayd muslimiinta mise waxbaba ma awoodid maya wixayg waa wixii mar hore aan soo gatay bishii tobnaad aan inta imaaday waa wixii mar hore aan soo gatay balood aan soo gatay saddex boqol oo kuna ahayd islaan baa haddana i caawiyo maarata oo wixii qaraaba ay maarata wix islaana waa i caawiyey intaasaan ku kordhisay intii waa i dhamaadeen hadda bishii lixaad isbitaalkii liigu gubaay maarata aan kasoo wareegay oo midkaan hadda liigu soo wareejiyey midkaana bishii toddobaad haddana baaritaan liigu suubiyey marka ugu dambeyn waxay dhaheen lix boqol oo kun la imago markaas aan ku qalaynaa marka hadda intii haddaan guriga joogin wixii waaba sii adkaanaya meeshii yareedan wax ka cabayna waa sii xirmahaysaaba hadda wax yar ma taagnaan karo maarata ina dhanba maarata waa wadnaha ay soo suuxaaya awood ma lihi marka waa inaan fadhiisto markaas meesha aan joogo waa inaan fadhiisto haddaan meel u socdin waa inaan maar si deg deg a meeshaas ku gaaro hooyo xabiiba oo ay ka muuqato duruuf nololeed oo adag ayaa ka dalbatay muslimiinta in laga gacansiiyo qalin ay dhakhaatiirtu sheegeen in nolosheeda ay ku badbaadin karaan waxay sheegtay in ay ka soo jeedo qoys danyara ubadkeeduna ay yihiin carruur dadka muslimiinta meel kastay joogaan dal iyo dibad meel ay joogaan oo maarata khayrka jecel inay caawiyaan oo maarata cudurkaad waa cudur xun oo ilaahay ayakana ku ridin anigana iga bixiyo inay igu caawiyaan aan maarata aan ka codsanaya isbitaalkan ay gacan iga siiyaa isbitaalka lix boqol kuna la yiri lix boqol kuna la yiri anigana ma awoodo masaakiina nahay marka laba bilood aan dhakhtar la-aan guriga iska joogaa marka wax la-aan daraadeed lambarkayga waa eber toddobo labaatan toddobo shan saddex sideed hal toddobo isku soo wada duubo hooyadan ayaa dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudi iyo dibad ka dalbatay inay u gargaaraan si iyaguna allah subxaanahu wa tacaala uu u gargaaro yuusuf gaas star f m nairobi